waa tahay dhegeystayaal waxaan la kulannay nabadon cilmi oo ka mid ah waxgaradka magaalada kunyibarow ee gobolka shabeellaha hoose waxaan wax ka weydiinay waxa lagu yaro lixlabaatanka juun maanta oo kale dowladda federaalk ay qabatay iyo maamul goboleedyada qaar iyadoon deegaanada qaar lagu amray inay qabtaan arrintaasi nabadoonka waxaan wax ka weydiin doonaa arrintaasi ugu horeyn nabadoon cilmi kusoo dhow warbaahin islaami alfurqaan bismillahi raxmaan raxiim waan ku dhowahay waan kaga mahad celineynaa wareysigaaga runtii nabadoone saad og tahayba maanta oo kale dowladda federaalka iyo maamulada ugu daabanba waxay qabtaan waxay ugu yeeraan maalinta xorriyadda oo maanta oo kale taarikhdu ay ku beegan tahay lix labaatanka juun bal ka waran arrintaasi ma soomaaliya maanta ma xorba bismillaahi raxmaan raxiim soomaaliya maanta xor maaha soomaaliya weligeedna xor ma noqon weligeedba xor ma noqon marka laga reebo intan insha allahu tacaala kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulku ay ka taliyaan marka laga reebo wax xoriya ma jiraan weligeedna ma noqon xor waa kaa maxaad u dhahday marka waxaan u dhahay soomaaliya waagii hore macnihii lix iyo labaatankan juun ee hadda la sheegayo wixii ka horreeyey gaalo caddaanaha ka talin jirtay xafiisyada gaalo caddaanaha fadhi jirtay baliiska gaalo caddaanaha xukumaysay mataqaanaa ciidamada ayuu nooc gaalo caddaanaha xukumaysay ayuu nooc dalka xafiisyada laga xukumo ama beere ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama mataqaanaa siyaasad ha noqoto ama mataqaanaa arrima bulsho ha noqoto gaal caddaana xukumaya amaa lixdankii gaalo madmadoob baa lagu wareejiyey oo soomaali ah gaaladu way fikireen dadku way kaceen mataqaanaa waa la dhagax tuuray nin diin la inimaan diin lahaynba waa la ysku qastay bahashii mataqaanaa in gaalada la yska tuuraa la go'aansaday gaaladii waa fikireen waxay fikireen inay mataqaanaa kuwo ayaga qalbigooda leh iyo mataqana rabitaankooda laakiin qobka qob soomaaliyeed leh qob madow leh inay ku wareejiyaan ayay doon macnihi diir madow baan ka wadaaya qofkaan fahmin inay ku wareejiyaan si mataqaanaa daliskoodii iyo maamulkoodii iyo caqligoodii iyo diintoodii iyo ayadoo caddaanka iska bedeshay ee madow isu bedeshay marka sidaas awgeed waxaa jiraysay wax la yidhaahdo gaaladu siiba talyaaniga wuxuu haystay koonfurta soomaaliya british waxaa la dhihi jiray british italian ingiriiskuna wuxuu haystay gobollada waqooyi marka ingiriiskiibaa horta ka kacay oo macnihii soomaalidii iska dhagaxyaysay oo iska cadaabtay oo iska ciqaabtay oo la dagaalantay oo balaayo ka raacday ingiriisku marka lix iyo labaatankii juun ayuu ka kacay waddanka isagoo ku bedeshay kuwa isaga u dhigma oo madmadoow ah laakiin markuu intaa ku bedelay talyaanigiina soomaalidii markay ingiriiska iska kicisay oo mooday in ingiriis ka tegey bay afar maalmood kabacdi xamar ku kacday kooda luuliya wax la yidhahda xamar ka dhici doona waad arki doontaa haddii alla ka dhige oo laga dabaaldegi doonaa afar maalmood baa udhexaysay baa la yidhaahdaa talyaaniga baa lagu kacay isna la dhagaxyey la iska kiciyey hase yeeshee isna wuxuu ku wareejiyey baro talyaani wax la yidhaahdo ama nooca talyaaniga ka mid ah oo madmadoow marka wax horriyad la yidhaha lama arag weligeedba kabacdina labadaas shayba si aad baraa saddexaysta waxba saddexaad ku darsaday koob iyo labaatan oktoobar wax la yidhahdo ku darsaday juunna wuu dabaaldegi jiray siaad bare koodi luulina wuu dabaaldegi jiray oktoobaroo ka culus oo ka mashaakilsay oo ciidil arxadiisa ah ama ciidil ciidweyntiisa ahna way ka dambeysay saas bay ahayd soomaaliya xor maahane waa dal gumaysi ku jira oo la haysto weeyaan weliba waagaas waxaa loo saarin jiray in qaybta waqooyina ingiriisku gumaysto qaybta koonfureed talyaani gumaysto hadda kun dowladood baa gumaysta oo afrikaan ka mid yahay waagaas afrikaan maba gumaysan jirinba caddaan baa gumaysan jiri marka xor ma aha waxaa xor ka ah maanta soomaaliya inta islaamku ka taliyo inta kaleento laga soo bilaabo hargeyso ilaa mataqaanaa kismaayo looga baxo koonfurta soomaaliya ilaa waqooyiga soomaaliya inta ka dhexaysa wax xor la yidhaha ma jiraan gumaysi bay ku jiraan bal gumaysigii hore ee mataqaanaa labada dowladood u badnaa maahane afartan dowladood baa gumaysata hadda dowladda federaalka hadalkeedu waxa weeyaan xumbo aan macnihii socon wayne mataqaanaa ordi wayne ma soconaa ama wixii la dhihi jiray socon wayne aan orodnadii la sheegi jiray weeyaan tusaale adduunka waxaa ugu liita xagga soomaalida markaan ka hadlo soomaalidu waxay ka faani jirtay oo ka santaagi jirtay xabashi iyo kenya xabashi iyo kenya waddanka haysta say u dabaaldegayaan waaya nin soomaaliya oo maanta taaganin oo oo waa yeela weliba oo dadkii hore ah oo ogaa wixii lasoo maray isagoo waddanka xabashiyu haysato oo kenya haysato xorriyad baan u dabaaldegayaa ma dhihi karo beentiis weeyaan hal maadu ku dhihi karaa waxaan leeyahay aniga xasan gurguurta iyo maalgoboleedu guddigood waa dowlado yaryar ee u shaqeeya etoobiya kenya sidaasay xor ku yihiin maadaama etoobiya kenya u shaqeeyaan laakiin nin soomaaliya ee waa yeel ah maantay oo wixii dhacay soo arkay oo soomaaliya ilaa lixdankii waxgarad ahoo wax og wixii ka sii horreeyeyna ama bugaa ku qaatay ama mataqaana ilaa maadale waarignimo ku qaatay oo bartay inuu maanta xorriyad baan u dabaaldegayaa yidhaahdo ma aha soomaaliya maaha kaaso xataa diin hadduu ka tago soomaalinimadii iyo mataqaana ilaa maad wixii wadanadii la dhihi jiray wuu ka qubaystay ma aha soomaaliya ninkaasi maanta waa dal kale nin u shaqeeya weeyaan dowladda federaalka arrintaas waa aragta ayadaaba loo wakiishayba sababtoo ah dowladda federaalka ah ilaah baan kugu dhaarshay miyay waari lahayd haddaanay soomaalida isku dirin maalin ma joogteen maxaa yeelay ma nin soomaaliya nijaas wax kastuu yahay ama diin ha lahaada ama diinlaawo ha aadee ey inuu mataqaanaa koontaroolo boorsadiisa ama raashiinka mataqaanaa u soo degaya sida qudaarta iyo mataqaanaa waxyaabaha soo galaya magaalada muqdisho inuu ay u ururiyo u leefleefo oo saa ku qanacsada nin soomaaliya ma yeeleen waa maantaas waa la arki lahaa laakiin waxa lala arki la'yahay oo dadkaas indha tiray waa qabiil wax la yidhaahdo qabiil qaybil baa laysugu jeejiyey diintoodii baa la nacsiiyey waxaa la yidhi intuu shabaab waddankan qabsan lahaa doofaaradaas iyo balaayadaas iyo mataqaanaa ilaah mada hanoo ursado raashinka sidaas awgeed waxaa ku kalifaya diin nacib ay qabaan baa ku kalifaysa kuwaas xuntaa riddada u shaqeeya riddadu ama kismaayo ha joogin ama ha joogin meesha la yidhaahdo hargeysa ama xamar ha joogin waa isla mid waxa weeyaan waa dad gaalo ka daba dhigifle wax alle waxay gaalo u miirsana yeelaya oo dowladnimadiisa ku raaligareeyo oo wax alle wuxuu xabashada ay doonayso uu saxiixoo u qabto intaasuu sharaf moodi walaalkii asaga la dhashana wuu ka fogaado waa kaa mataqaanaa car isku kar waa kaase dani sidii nin rag wuu iska dhigaya xasan gurgurid waxaas wuu sameeyey xasan gurgurid dani waxaas wuu sameeyey aadan madoob waxaas wuu sameeyey waa labaatan tuug oo qaabkii eeyaha u dhaqmo oo gaalada saas usoo dirto soomaalida wada cunaysa weeyaan ayuuna is cunaya kaasi waxa uu ahaa nabadon cilmi oo ka mid wax garadka magaalada kunyibar oo gobolka shabeellaha hoose isla markaana waraysi u siinayay warbaahinta islaamiga alfurqaan uuna kaga hadlayey lix labaatanka juun ee dowladda federaalk u dabaal degaysay iyo maamul goboleedyada ku daawan shisheeyaha